shirka higsiga qaranjirka oo ay soo qabanqaabiyeen golaha dhaqaalaha qaranka ayaa ka furmay magaalada muqdisho kaas oo ay ka qayb galeen wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya la taliyaha madaxweynaha dhinaca dhaqaalaha madax ka socota dowlad goboleedyada iyo jaamacadaha dalka ururada bulshada rayidka ganacsato iyo rugta ganacsiga soomaaliyeed shirkan oo uu furay wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa goobjoog ka ahaayeen dhammaan wasaaradaha ka shaqeeya horumarka dhaqaalaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed bulshada rayidka akademiyada iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada shirka ayaa waxaa diiradda lagu saarayey in laisla meeldhigo istaraatiijiyada waxsoo saarka dalka ee qorshaha higsiga qaranjirka labada kun iyo lixdanka ee dalka si loo helo soomaaliya ka horumarsan dhinaca kaabiyaasha dhaqaalaha waxaan dhihi karaa waa maalin kale oo aada iyo aada u qurux badan inaan idin daahfuro laba maalmood oo workshop ama arrintan looga tashanayo mustaqbal mustaqbalka fog ee ee soomaaliya ee boqol sano ka bacdi dalka siduu noqon lahaa waxaan rabaa marka hore inaan caddeeyo maanta dadka meeshaan fadhiyo oo ka socdo ama beeraha ama xoolaha ama warshadaha waxaan dhihi karnaa meeshii ugu muhiimsaneed ee dalkan uu ka dhaqaaqi lahaa dadka meeshaan fadhiyo inay yihiin xaqiiqdii markii laga hadlo sektarkan wax soo saarka waxaad ogtihiin maantadan aan joogno keliya dalkan wax uu ku dhaqdhaqaaqo waa sektarkan wax soo saarka waxaad ogtihiin markaan joogno soomaaliya maanta wax keliya oo dhaqaalo bannaanka ah oo noo soo laabto waa wax yaroo beeraha ka soo baxo iyo xoolaha aan dhoofin waxaa kale oo ayadana aan laga maarmayn in dadka ka shaqeynaya warshadaha yararka oo haddaba aada ogtihiin inay howl badan ka hayaan guud ahaan soomaaliya iyo gaar ahaan caasimadda maanta aan joogno oo soomaaliya oo dad badan howlo yaryaroo shaqa ay ka hayaan haddaan usoo laabto si guud arrintan maanta aan u taagannahay oo aan ka wada hadlayno ama aan idin furayno aniga waxay ila tahay waa arrintii ugu muhiimsaneed in qofka bini aadanka wuxuu wax ku qaban karaa inuu ogyahay meeshuu u socdo qofka hadduusa ogeyn meeshuu u socdo wax uu qaban karo ma jirto aniga waxay ila tahay boqol sano ka bacdi sida aan noqon lahayn haddaan u fikirno in wax badan la qaban karo